magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa lagu soo gabagabeeyey tababar afar maalmood u socday wariyaasha idaacadda beerlula tababarkan ayaa lagu baranayay anshaxa warbaahinta qaadista wareysiyada tabinta sheekooyinka iyo dheelitirka codadka agaasimaha rediyo beerlula cumar yuusuf aadan ayaa ka warbixiyey muhiimadda tababarkan ilaahay baa ku mahadsan oo noo soo gabagabeeyey maanta tababar cabacity building ah oo aan u qabanay shaqaalaheenna idaacadda beerlola tababarkan ayaa waxa uu socday muddo afar cisho ah kaasoo ku saabsanaa anshaxa warbaahinta iyo sameynta sheekooyin xiise badan runtii tababarkan ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii yacnii kor loogu qaadi lahaa xirfadda saxafiyiinta idaacadda si ay usoo saaraan sheekooyin iyo barnaamijyo xiise geliya dhegeystayaasheenna waxaan u mahad celinayaa macalimiinta kale ah ustaad aweys xasan maxamed iyo ustaad guuleed oo runtii tababarkan qayb nagala qaatay mar labaad iyo mar saddexaad shaqaalaheenna waxaan kula dardaarmayaa inay noqdaan kuwo waxaa la baray shaqooyinkooda uga soo dhalaala bulshadooda ugu adeega qaar ka mid ah wariyaasha ka faa'iidaystay tababarka ayaa ka mahad celiyey magacaygu waa bilaal daahir waane waxaan ka mid ahay shaqaalaha iyo holwadeenada raadiyo beerlula gaar ahaan qaybta ribotriska waxaan halkan ugu mahad celinayaa maamulka iyo shaqaalaha raadiyo beerlula kuwaas oo inoo soo qabanqaabiyey tababar ku saabsanaa sida loo qaado wareysyada iyo waxyaabaha la xiriira sheekooyinka bulshada magacaygu cabdimajiid aweys waxaa kamid ah wariyaasha tobabarka loo qabtay muddada afar maalin loo socda tobabarka wax badanaa ka faaidnay waxyaabahan ka baran waxaa ka mid ah anshaxa saxaafadda sida warbixinada loo diyaariyo ilaa warbixinada laga helayo gooba warbixinada loo aadayo ama laga sameeyo runtii wax badan ayuu ka badani doonaa shaqadeena tababarkan ayaa door ka qaadanaya horumarinta xirfadda wariyaasha rediyo beerdhula si ay bulshada ugu adeegaan hab wanaagsan